saliid mashruuc oo laga shiidikaayo deegaanka Qoroley ee degmada Wasilla oo muhiim ah in bulshada hanasaydi oo shalay xarunta dowladda rugta booliska iyo xarunta caafimaadka deegaanka Qoroley oo la hirgeliyaa munaasabadan oo laga shiidikaayo xarumo iyo waliba gobro ku hayaya maamulka degmada Wasilla kan deegaanka iyo bulshada si shacabka lanka adeega xarumo markaasi la dhisayaa taliyaha saldhiga degmada Wasilla oo goobta ku hadalaya sheegay in hirgelinta xarunta ay qayb ka qaadan doonto horumarinta amniga bulshada deegaanka Qoroley ka dhagax dhignay rugta booliska oo aan ugu talagalnay maadaama deegaan difaaceed ay tahay in ciidanka ay talis u noqoto booliiska soomaaliyeed waxaana ku dadaalaynaa si degdeg ah oo wakhtiyo dhow inaan dagaalku horoonya u dardargelino maamulkana waxaan ka codsanaynaa in ay si dhow ula shaqeeyaan booliiska dembiyada oo dagaalku horon yahay hadday noqoto dembiga localka hadday noqoto dembiga oo baak loola jiro muxuu ahaa dagaalku horon dembiyada culus inay dagaalkuna kala shaqeeyaan booliiska iyo maamulkaba ay kala shaqeeyaan oo ka mid ee dadka deegaanka ayaa hadhow ay us-oona ka dhiirigeliya in si dhaqsi ee xarumogun lan dhisa maadaama baahi badan alan qaba waxaa uga mahad celinaynaa gaaritaanka ayna soo gaareen noo yimaadeen waxa meeshaan laga dhagax dhigay amnicy hka xarunta caafimaadka gudoomiyaha degmada wasiila cali xasan guuleeda oo ka dheeradaya muhiimada yeelata hirgelinta xaruntunga us-oona ballanqaaday ka maamul ahaanga iyo taagero doonana walaagii lambaahada aad iyo aad ugu faraxsannahay gorooley oo ka tirsan degmooyinka yararka ah tuulooyinka yararka ah maamulka wasiirada hoos yimaada runtii aad baan ugu faraxsannahay maanta inaan meesha tan imaadno ka dhagax dhigno xarunta caafimaadka m c h aan ka dhagax dhigno iyo xarunta maamulka degmada iyo booliska deegaanka gorooley aad baan ugu faraxsannahay waxaa kaloo jira gorooley waa meel runtii magaceed aad iyo aad u dheeryahay weeye waa meel yani runtii intaad hoos timaado oo dhan marka magac ahaan loo eero magac dheer weeye ceel waxaa ku yaalla mataqaana muxuu ahaa baa baa ku yaalla dhulbeereed bay leedahay waa meel haddii laga shaqeeyo aad iyo aad qiimo u leh weeye marka taas aad baan ugu faraxsannahay inaan galabta imaadno maamul ahaan waxaan ku deeqaynaa marka boqol kiish oo shamiinto ah inta kale waxaan u malaynaya wax ku darsanaya wax ku darsanaysa meesha joogtaa ku darsanaysa baa ku darsanaysa intaas ballan qaadnay wax alla wixii kale oo dheeraadon ka mutaqaan laga maarmaan ahna waa iyadana waa ku soo darayna haddii ilaahedmo oo ka har inta kale uga harmayno